أجمعين أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة, رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند الرفاعة القرضي فطلقني فبت ضراقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب صح صح أين آخر أين آخر آخر waxaynu ku soo jirnay kitaabu nikaax waa aynu dhowr xadiis ka soo akhrinay waxaynu darsiga ka qaadinaa xadiiskan akhrinayay can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat caaisha waxay tidhi jaa'at waa u timi imra'atu rifaaca ninkii rifaaca la odhan jiray xaaskiisi baa u timi ninkaasoo alquradiy reer quradi ahaa ila annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam baa u timi gabadhaasoo ninkaa rifaaca la yidhahda qabo ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u timi fa qaalat marka waxay tidhi kuntu waxaan ahaa cinda rifaaca ninkaa rifaaca la yidhaahdo alquradi ninkaas baan ahaa yani agtiisa yani ninkaas ay qabay faطallaqanii ninkii waa i furay fabatta طalaaqii dalaaqaygii buu gooyey haweenta marka nebiga calayh isalaatu wasalaam bay arrin jirta uga dacwoonaysaa marka waxa le ninkaas rifaaca la yidhahda baa i qabay wuu i furay fabatta طalaaqii dalaaqaygii buu dhammaystiro gooyey yacni saddexdii dalqadood baa ii soo dhammaaday fatasawajtu markuu ifuro ka bacdii baan waxaan guursaday cabdaraxmaan ibna zubayr saxaabiga la odhan jiray cabdiraxmaan ibna zubayr baan guursaday wa innamaa macahu cabdiraxmaan maciise waxa ahaaday midlu hudbati athawbi marada faraqeeda oo kale yani nin horaa qabay rufaaca la odhan jiray ninkii baa furay nin la cabdiraxmaan baa guursaday marka ninka cabdiraxmaan la yidhahdo bay nebiga u tagto waxay ku leedahay ninkaani marada dacalkeedoo kalu wataa yacnii xubintiisa taranku ma aha xubin yacnii kacaysa maaha saasay nebiga calayhi salaatu wasalam uga dacwoote hudba waxa la yidhahda marada darafkeeda la yidhahda ama dacalkeeda marka sida marada dacalkeedu u yahay wax jilicsan u yahay ayuu ninkan damo i guursaday xubintiisa dakarku ama xubintiisa taranku ayay u jilicsan tahay marka waxay rabtay ninka hore inay ku noqoto ninka horena saddexdii dalaaqadood baa u soo dhammaaday gabadha waa in nin kale soo guursada xataa tankixa zawjan hayrahu qur-aan ku leeyahay gabadha haddii saddex dalqadood soo dhammaadaan oo dalqadii ka dhammaadaan ninkii kuma noqon karo ilaa nin kale uu soo guursado oo soo furo markaasay ku noqon kadhaa marka ninkii hore saddex dalaaqood baa soo dhammaaday ninkan cabdiraxmaan ibnu zubayr la yidhahda bay guursatay cilladdaasay ku aragtay marka de waxa laysu guursadana waxyaalaha u waaweyni waxa weeyaan waa arrintaa iyadaa weeye marka nebiga calayhi salaatu wasalaam uga dacwooto waxay tidhi ninkii rufaacat alquradi la odhan jiray baa i qabi jiray oy furay oo dalqadii baa naga dhammaaday cabdiraxmaan ibnu zubayr baan guursaday ninkaanuna xubintiisa taranku waa sida marada dacalkeedoo kale fatabasama rasuulu اllahi salى اllahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu dhool la caddeeyey markay saa u sheegtay sababtoo arrin laga xishoon jiray bay gabadhaanu yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam uga dacwootay waana arrin la doonaya de qofka haddii ay qofka qabsato inuu diin ahaan ogaado maxay diintu ka qabtaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu dhool la caddeeyey wuxuuna arkay inay rabto ninkeeda hore inay ku noqoto oo kan iska furto ninkeeda hore inay ku noqoto kan iska furto inuu inay rabto buu nebiga calayhi salaatu wasalaam arkay fatabasama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu dhool la caddeeyey wa qaala markaasuu wuxuu yidhi aturiidiina ma waxaad doonaysaa an tarjicii inaad ku laabato ilaa rifaaca ninka rifaaca la odhan jiray inaad ku laabato miyaa rabtaa adiga ninkan hadda ka sheeganayehe ninkii rifaaca la odhan jiray inaad ku laabato miyaa rabtaa marka waxaa moodaa inaad tihi nacam ninkaasi hore inaan ku laabtaan rabaa ninkan ka tago nebiga marka wuxuu yidhi laa may buu yidhi xataa taduuqii ilaa aad dhadhamiso adigu cusaylatahu malabkiisa aad dhadhamiso yacni jimaac baa laga wada ilaa aad- ilaa aad jimaacdo weeyaan oo wayaduuqa isaguna dhadhamiyo cusaylataki adigana malabkaaga uu dhadhamiyo cusayla yani waa jamc waxa weye tasqiir wa casla weeyaan culimmadu waxay nagu macnayn jireen xataa taduuqii ilaa aad dhadhamiso cusaylatahu mara- malabyarawgiisa marka malabka waxaa laga wadaa yacni jimaaca weeye ilaa aad jimaacdaan isna ku dhadhamiyo adna aad dhadhamiso weeye laakiin wuu ku guursaday een, xaaladdiisii yacni uma aadan boogin oo ma- tabar ma jirto ma noqon kartid xataa taduuqii ilaa aad dhadhamiso cusaylatahu malabyarowgiisa aad dhadhamiso oo yaduuqa isaguna dhadhamiyo cusaylataki malabyarowgaaga yacni inaad jamacdaan sababta culammadu waxay yidhaahdaan haddii naa- gabadha saddexdii intii lagu furay ila ninka hore kuma noqon karta nin kale ku laabato shardi waxaa ah aliilaaj inuu yimaado weeye yacni waa in galma timaado xataa haddii uu maaragtay een, isagoo oo aan xubintii taranka ayan yani diyaar ahayn dusha uu ka marmarya ma suurtoobayso waa inuu ilaaj yimaado oo imaam mundir raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay ajmaca alculamaa'u cala ishtiraadi اljimaaci culamadu waxay isku waafaqeen inay shardi tahay jimaac inuu yimaado litaxila lilawali say ninkii hore ugu xalaal noqoto hadduu nin guursado xataa hadduu qol la galo oo la wada jiibsadaan haddaan jimaac imaanin ninkii hore marna kuma noqon karto marka nabigu wuxuu yidhi maya ku noqon maysid buu yidhi ilaa ninkan jimaac dhexdina yimaado qaalat waxay tihi caaisho wa abu bakrin abu bakarna cindahu nebigu la joogay markay gabadhu saas leedahay abu bakar nebigu la joogay wa khaalid ibnu saciidin saxaabiga la yidhahdo khaalid ibnu saciidna bilbaabi albaabku taagnaa marka gabadhu nebiga la hadlayso yantadiru wuxuu sugayay khaalid an yu'dana lahu in loo idmo haweentuu nebiga la hadlaysay abubakar baa la fadhiyey khaalidna albaabku taagnaa wuxuu sugaayay in inta loo idmayo le soo gali leeyahay marka khaalid wax meesha loo keenay halkaasuu ka qayliyey oo abubakar oo nabiga la fadhiyo wuxuu ku yidhi war qoftaas waxaas ku hadlaysa nebiga agtiisa muxuu yahay ma aamusiisaan oo kale weya yani nebiga calayhi salaatu wasalaam weynayntuu weynanayaba wuxuu leeyahy waxaas oo kale agtiisa maxaa loogu sheeg sheegaya halkaasuu ka qaylinaya marka وخالد خالدنا وخالد بن سعيدنا بالباب بابك البابك وتاغن يحي ينتظر وسغايو أن يؤذن له إن لو إذمه فنادى ودواقي أبا بكر أبا بكر بودواقي خالد البابك تاغن با مقله هوينت وركيدا أبو بكر النبي الله فدي بودواقي ألا تسمع ورمياض المقلين إلى هذه قبدان وحي كوها ليسو ما تجهر به وحي لا جهر يسو ماذا المقلين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أكتيس yani aamusi buu ka wadaa abu bakar oo miyaada maqlayn qoftaan waxay nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa ka leedahay marka een, xadiisku waxa uu tilmaamay marka haweenta haddii la furo oo dalqaduhu soo dhammaadeen haddii dalqaduhu soo dhammaadeen oo haweenta la furo ninkii hore kuma noqon karto ilaa nin kale guursado ninkaasuna uu jimaac yimaado waa inuu ilaaj yimaado gal- galma timaada galma inay timaado wey guri bay wada galeen cabaar bay wada seexdeen oo mataqaanaa istaataabteen ma shaqaynayso waa in galma timaado wey ka bacdi hadday galma timaaddo markuu furo ninka hore waa ku noqon kartaa waxyaala la odhan jiray maxlalka la odhan jiray nin baa naagtu ka dhammaanaysa ciddada nin baa leeyahy nikaaxso isla markii ii fur saasaa dhici jirta waxaas wax shaqaynaya maaha xadiisku marka intaasuu nooca diyaan ku celina xadiiska insha allahu tacala can caaishata radi allahu tacala canha qaalat jaa'at way timi imra'atu rifaacata alqurati haweentaasaa timi oo ninkaasu qabay rifaaca qabay ila annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga u timi faqaalat markaase waxay tihi kuntu waxaan ahaa cinda rifaacati alquradi ninka rifaaca la yidhahda baan la joogay yani ninkaas ay qabi jiray fatallaqanii waa i furay fabatta talaaqii dalqadahaygii baa go'ay dalqadihii buu gooyey yani waa dhammaateen dalqadihii mid buu ku furay mid kaleu ku furay midka saddexaad buu ku furay fatasawajtu waxaan guursaday bacdahu gadaashiisa cabdiraxmaan ibna ibna zubayr baan guursaday wainamaa huwa wainamaa macahu cabdiraxmaan maciisa waxa ahaaday milu hudbati thawbi marada dacalkeeda wax la mid ah yani xubintii tarankaan kacayn micnaha fatabasama rasuulu llahi sal alla alayh wasalam nabigu waa qoslay wa qaala wuxuu yidhi aturiidiina ma waxaad doonaysaa an tarjicii inaad u laabato ilaa rifaacata ninkii rifaaco ku qabi jiray inaad u laabato miyaa rabtaa laa may u laaban maysid xataa taduuqii ilaa aad ka dhadhamiso cusaylatahu malabyarawgiisa yani ilaa aad jamaacdo wayaduuqa uu isna dhadhamiyo cusaylataki malabyarawgaaga yani isna jamaaco ku jamaac minha qaalat waxay tihi wa abuubakarun abuubakrin saxaabiga abuubakar ahaana cindahu nebigu la joogay nebiga agtiisuu joogay wa khaalid bnu saciidinna ninkaasuna bilbaabi albaabkuu joogayo yantadiru wuxuu sugaayey an yu'dana lahu in loo idmo fanaada wuu dhawaaqay abaabakrin abaabakar buu u dhawaaqay kan dhawaaqaya waa khaalid weeyaan alaa tasmacuu miyaadan maqlaynin ilaa haadihi qoftaan maadan maqlaynin maa tajharu bihi waxay la jahrayso cinda rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa marka haweenta hadduu ka dhammaado dalaaqeedu saas weeye yani dalaaqii baa ka dhammaaday kabacda de cidda horta tirsanaysaa marka ciddada tirsata kabacda nin kursanaysaa can anas bni maaliki radia allahu tacaala canhu qaala intana wuxuu ka bilaabayaa yani cushrat nisaa xadiiska soo socda micnaha haweenka si loo dhaqmo yani dhaqan wanaagga dumarka can anas bni maaliki radia allahu tacaala canhu qaala min asunati sunnada waxaa ka mid ah ama sunnada waxa ah an tazawaja albikra idaa tazawaja albikra hadduu ninku gabar inana soo guursado nin baa gabar inana soo guursaday cala ahayibi isagoo gabar garooba qaba nin baa gabar garooba qabay inan buu soo guursaday sunnadu marka maxay tahay aqaama cindahaa gabadhaa inantaa uu soo guursaday oo dambe agteeda wuxuu joogayaa sabcan toddoba beri toddoba galka inagu meesha u naqaano weeyaan uma ka bacdi markii toddobada beri dhammaato iskala sii joogi maayo gabadhii yaraydee qasama wuu qaybinaya habeenadii iyadii iyo gabdhii gabadhii kale oo hore u joogto garoobta ahayd buu saa u qaybinaya marka isagoo marka hore garoob qabay buu inan guursaday inantaa toddoba habeen buu la joogaya ka bacdi toddoba markay dhammaato waa qaybinaya hadduu marka hore gabar qabay oo inan ay timina maxaa la samaynaya waa tan waidaa tazawaja hadduu guursado athayiba haweeney marka hore guur soo martay buu guursaday gabar inana waan qabay aqaama cindaha wuxuu la joogayaa alaaan saddex goor buu la joogayaa uma qasama wuu qaybinaya marka wakhtigii sababta gabadhan inantaa toddoba beri waxaa loola joogaya waa qof cusub weeye gabadha inantaa toddoba beri waxaa loo siiyey waa qof cusuboo dee waxba u soo arag weeye gabadha sayibkaana saddex beri baa la yidhahda gabadh hore wax u soo martay weeyaan marka saasaa loo kala qaybinaya markaad inan soo guursato adoo garoob qaba inanta ayaa toddoba habeen la joogaysaa toddoba markay kuu dhammaato hadhoodu waa qaybinaysaa habeenadii wixii ka dambeeya adoo gabar ina yacni inana qaba haddaad garoob soo guursato garoobtii waxaad la joogaysaa saddex habeen baad la joogaysaa arooska micnaha ka bacdii wixii ka dambeeya iyadii gabadha yara hore u qabtay habeenadii baa u qaybinaysaa marka uma abu qilaaba qaala abu qilaaba abu qilaaba oo ka mid ah xadiista ruwaadiisa wuxuu yidhi walow shi'tu haddaan doono laqultu waxaan odhan lahaa ina anasan anas rafacahu xadiiskan wuxuu u tiirinayaa ila الnabiyi salى اllahu alayh wasalam nebiga marka xadisku xadis marfuuca weeyaan yacni xadiiska markaa fiiriso xagga hore qaala rasuulu llah sal اllah alيه wasalam kuma qorna ma oran anas baa wuxuu leeyahay sunnada waxaa ka mid ah insaan la sameeyo marka xadiiska raawi warinaya wuxuu leeyahay xadiiskan marfuuc weeye anas nebiga calayhi salatu wasalaam ka maqlay buu leeyahay marka haddii aan doono waxaan ohan karna xadiiskan xadiis marfuuca weeye nebiga laga maqlo waana sidaas uu sheego weeyaano anas ra'yigiisa ma ahe waa xadiis uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka maqlay weeye kana qaabkii qofku markuu aroos cusub noqdo u dhaqmi lahaa weeye cadaaladda micnaha aad bay u adag tahay yacni walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum buu qur-aan ku leeyahay ma awoodaan inaad laba haween haween u kala yacni cadaalad samaysaan walow xarastum falaa tamiiluu kula almayli yacni haska dhigin mid keliya hawga oynina tii kalena aad ka dhigtaan wax iska suran meeloo aanan la furin aanan la qabin qof hadduu safar ku jiro kale haa ama mid la safro nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu samayn jiray markuu safar aadayo kale haweenkiisa wuu qori tuuri jiray yani qortirka waa taqaana inama bakti nasiib baan naqaanaa yani qofka marka u soo baxo qorig tuurkaasi ayaa nebiga raaci jiray intii doona ha maqlaatee ha maqlaa nabiga calayh salaatu wasalaam marka lasoo soco- lasoo noqdo qismi qismigii baa lagu soo celinaya عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري لو أن أحدكم هدي قفكين إذا أراد مركو دون أن يأتي إن أتغو أهله ريركيسا يعني قفكين مركو دون ريركيسا إن أتغو أو ربين جماعة معناها قال إنه يراهده بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا allahuma ilaahayow jannibnaa naga dheeray ashaydaana shaydaanka wajannib ka dheeray ashaydaana shaydaankana maa rasaqtanaa waxaad nagu irsaaqday intaas qofkiin hadduu yidhaahdo marka uu jamaaca samaynayo islaanta u tegaayo fainnahu in yuqadar haddii loo qoro oo ilaahay u qoray baynahumaa dhexdooda waladun haddii ilahay dhexdooda ugu qoray inuu ilmo yimaado habeenkaas fii daalika arrinkaa yani waqtigaas iyada ah lam yadurahu ma dhibaayo ashaydaanu shaydaanku abadan weligeed ma dhibaayo qofkiin marka uu haweentiisa u tagaayo hadduu intaas akhriyo bismi illaah allaahuma janibna ashayطaana wajanib shayطaana maa rasaqtana qofku hadduu intaa yidhaahdo nebigu wuxuu yidhi habeenka haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala jamaacaas dhacay ilaahay ugu qoro inuu qof ilmo ilaahay siiyo ilmahaas marna shaydaanku ma taabto marka waa adkaar runtii muhiima weeyaan sababtaa shaydaanku waxaa la yidhi wax walba oo aan bisinka loo qaban lugta la soo gelaya goortaa guriga soo galaysay bismi illaah baa la jideeyey haddaadan bismi illaah odhan shaydaan baa soo galay cuntada haddaad markaa cunaysa bismi illaah haddaadan bismi illaah odhan shaydaan baa soo galay islaantii markaa u tegaysay bismi illaah haddaadan odhan lug buu kula jiraa isna soo maarat marka nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkiin hadduu doono markuu u tagayo haweentiisa hadduu intaa yidhaahdo een, haddii cunug loo qoro ama gabar loo qoro ama wiil loo qoro ilmaha loo qoro shaydaan ma taabto weligiis low anna axadakum haddii qofkiin idaa araada markuu doono an ya'tiya ahlahu reerkiisa inuu tago hadduu doono qaala uu yidhaahdo bismi illaahi ilaahay baan magan galay bismi illaahi ilaahay magaciisa weeyaan allaahuma ilaahay oo jannibnaa waxaa naga dheeraysa ashaydaana shaydaanka wajannib ilaahu ka dheeray ashaydaana shaydaanka maa rasaqtanaa ilmaha nagu irsaaqaysidna fainahu arrinku waxa weeye in yuqadar haddii loo qadaro baynahumaa dhexdooda waladun fii daalika arrinka haddii wiil wiil loogu xukumo yani wiil iyo gab- mid ka noqday yani ilmo loogu xukumo lam yadurahu ma dhibaya shaydaanu shaydaanku abadan weligeed marka dadku badanaa waxaa la yidhahda ma- lama xuustaa la yidhahdaa dee qofka maaragtay jaanisoo ku xuusta uma helo laakiin lagu dadaalo can cuqbata bni caamirin radia allahu tacaala canhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري إياكم والدخول على النساء إياكم وروحد إسكيلا لسان يو الدخول قلتان أدو قشان على النساء هوينكين أدو قشان دومرك اللي قبي إنا قولي هذا قشان وبوقتان إسكيلاش دومرك اللي قبال لقى الله إنا بوقتان وقولي هذا يو أدو مقينها إسكيلاشا فقال رجل نبا يري من الأنصار أنصار تكمدا وحو يري يا رسول الله رسولك إلهيو أرأيت وحكور أنت الحموى ننك قرابتي سكور ننك ولالكيسيو إن أيركيسيو موسو قري كرا ناك حاسكيس ننك قرابتي سكور الحموى وشيء دونا واحد يا ننك قرابتي سويا قبدا ننك قباه ولاليس يا أدردس المدرتس صدقوا ما هي ح- walaalka xa- xaaska walaalka muxuu yahay walaalka xaaskaaga muxuu yahay dumaashigaas oo kale dumaashi dumarka soomaaliya dumaashi dumarkeeda cala ayu xal waa kaas waa ninka eh, qaraabadiisa weeye ama walaalkiis saas oo kale ara'ayta waxaa ka waranta alxamwa ninka qaraabadiisa ka war ninka walaalihiisa ma guriga ma soo geli karaan qaala wuxuu yihi alxamwu ninka qaraabadiisaba almowtu waa mowtba weeyaan halkaasa halaw ka yimaadaa buu sababta waxaa laga yaabaa intay isu kariyaystaan in waxu doono dhacaan xataa walaalkaa looma ogola guriga guriga aad aad leedahay inuu tago cid la tago looma ogola ولمسلم إمام مسلم وحو لي عن أبي ظاهر عن, عن ابن وهب قال وحو سمعت الليث ليث بان كم قال يقول يسقوا له الحمو حمو اللي قول شيء أخو الزوج ويعني ننك ولالك سويه يا وما أشبه وحي شبهه من أقارب الزوج ننك قرابتي ساه ابن عمي يا ونحوه المارتي سيح الله مده مركا قبل أعد قبطه ولا لها إني وقلان baa nabigu wuxuu ku sheegay almowt mowtkuna waa halaag weeyaan halaag baa ka imaan kara meesha lama ogolo marka in loo galo aan ku celina xadiiska can abi can cuqbata bni caamirin ana rasuula allahi sal alla alayh wasalam qaal iyaakum waxaan idin kala digayaa war iska ilaalaya idinka iyo waxaa idin kala digayaa wadukhuula galitaan u gashaan cala nisaa'i dumarkii فقال الرجل من الأنصار إن أنصار تكمل وحي يا رسول الله رسولك إلهي أرأيت كورا الحموى gabadha soddonkeed ka war yacni dumaashigeed ka war oo ninka walaalihiis oo u galaya xaaskiisa qaala nebigu wuxuu yidhi alxamwu mowt almowtu ninkaas ninka qaraabadiisa walaalihiisa ilmaartiis iyagaaba halaagaba buu yidhi oo keenaya halag dhib keenaya mowt baa lagu shabbahay ولمسلم عن أبي طاهر عن ابن وهب قال وحي سمعت عن الليث يقول إسقوا له الحمو حمو والوشة جايو أخو الزوج ويه ninka walaalihiis ama walaalkiis wamaa ashbahaya wixii shabaha min agaaribi sawji ninka qaraabadiisa ah ibni cami inaadarkiisa iyo wanaxwi wax la mid ah marka lama ogola ninkan waa ruuxa caadi weeye waa walaalkay gurigiisii walaalkay gurigiisii kaa saari mayso qof dumara meesha jooga iska ilaali atagi baabu sadaaq sadaaquna waxa weeyaan waa meherka ina waxa meherka loo yaqaan meher maharna waa la yahdaa mahar na waa la yahdaa inuu meher baynu idhahnaa oo gabadha la siiyo marka la guursanayo ama ha noqoto wax nafci leh sida mataqaanaa lacag iyo wax noocaas oo kale ah ama ha noqoto wax yada gaar u anfacaya gabadha marka la nikaaxayo la sameeyo gabadha marka la nikaaxayo shardi ma aha in meherka la magacaabo xataa haddii meherka aan laisku waafiqin gabadhii gabarh baa la nikaaxayay ninka iyo gabadhu meher iskuma waafiqin nikaaxi baa dhacay maxaa la samaynaya marka gabadhi maxaa la siinaya ya waxa la waxa la yidhaahdo mahru mithli waxa la yidhaahdo gabdhaha gabdhaha mataqaanaa yacni da'deeda la midka ah waxa la siiya micnaha shan kun baa la isku meheriyaa maalan gabdhaha inamaha lagu meheriyaa shan kun baa looga soo qaadaya waa haddii gabadhi nikaaxii uu dhaco iyadoo aan la isku waafaqin meherka la isku waafaqin can anas bni maalikin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أعتق وحو حريي صفية صفية بنت, بنت حيي قبل أن أنجرنا يعني رير بني قريضة مركي النبي عليه الصلاة والسلام دولان كو قادي قرد يهودا هيد آبه دا وحو كاها نبضون مركا والو قد لي آبه قبله مغالة دا لغو تغي لو تغي لغو قبصة بي قبل أن كمده مركا مركا النبي عليه الصلاة والسلام isagoo qalbigeeda yani dumaya marka hore marka la qaybinayay ilan waa taqaani yani sabiga waxyaala qaniimada loo yaqaan ama xoolaha noqdeen ama dad ha noqdeen waa la qaybiyaa marka dagaal ku dhammaado marka gabadhaana waxay ku dhacday gacantii nin la oran jira dixya ibni kalb saxaabi la oran jiray baa ku dhacday oo qaatay baa loo sheegay waxa lagu yihi nabiga gabadhaas waxaa yani dhalay ninka nimanka reer bani israa'iil oo meesha deegaanka deganaa odaga u ahaa odaga marka waa ka soo ceshay nebigu dixya nabiga calayh isalaatu wasalaam wuu xoreeyey wuuna guursaday marka nabiga calayh isalaatu wasalaam marka meherkeedu wuxuu ka dhigay inuu xoreeyo meherkeedu wuxuu uga dhigay xoreyn buu uga dhigay marka lacag keliya maaha qofka in la siiyo wax anfacayo qofka in la siiyo haddii la siiyo meher buu gabadh u noqonaya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أعتق وحو حريي صفية قبل صفية أهد وجعل عتقها حرنتين وحو كدق صداقها maharkeeda buu ka dhigay marka mahar meeshu lacag wax la siin lahaa in la xoreeyey baa waxa looga dhigay meher looga dhigay waana arrin weyn weeye qofda addoon ahaayo la addoonsan lahaa xornimadiis la siiyey waa wax weyn weye lacag ba wax walba iyada uga fiican waatayna soo marnay bariira in lagu xiray shardi ah sagaal waqiyadood in ay maaragtay keento oo isku furato si loo xoreeyo oo ay sagaal sano loo qorshay inay bixiso sanad walbana ay hal waqiyad bixiso wax yaara marka maaha marka nabiga calayh isalaatu wasalaam safiya wuu xoreeyey waana guursaday xorayntii marka wuxuu uga dhigay meherkeeda uga dhigay wax lacag lama siin haweenka kale nabiga calayhi salaatu wasalaam waqiido wax yar baa baa laga bixin jiray yani buu nebigu ka bixin jiray meher ka bixin jiray in meherka la fududeeyona waa waxyaalaha mataqaanaa ee shareecadu maarata ammaanta weeyaan عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام جاءته وحا أتمي امرأة هويني بأتمي نبيك عليه الصلاة والسلام هويني بأتمي فقالت وحي تري إني وهبت نفسي لك إني أنغو وهبت نفسي نفتي ديبان أهبي لك أديك نبيك عليه الصلاة والسلام بأ انت أتمي وحي تري رسولك لا يو نفتي دان كوهبي marka wax nabiga calayhi salaatu wasalaam gaar u ah weeyaan gabadhu inay naft ninkeeda u hibeyn jirtay maaragtay ninka u hibeyn jirtay nafteeda u hibeyn jirtay nabiga gaar looga dhigo allah subxana wa taala wuxuu leeyay wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabiyi in araada annabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni almu'miniin baa allah subxana wa taala leeyahy yacni haddii gabadha mu'minadda ahi u hibayso nafteeda nabiga calayhi salaatu wasalaam in araada annabiyu an yastankixa haddii nabigu doono inuu guursado khaalisatan laka min duuni almu'miniin baa marka leeyahy nabiga adigay gaar kuu tahay lama nikaaxin marka haddii nabiga u hubaysa nabiga calayh salaatu naftiisa saasay nabiga calayhi salaatu wasalaam hadduu aqbalo uga mid noqonaysa xaaska nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin adiga haddii naba gabar naftaada kuu hubayso waxaa lagaa rabaa inaa nikaax baa lagaa rabaa gabadhu ninka waa isu bandhigi kartaa war guurso waa oran kartaa laakiin nikaax baa meesha laga rabaa adiga marka nabiga calayhi salaatu wasalaam haweeney baa u timi marka nabiga calayhi salaatu wasalaam markay u timi waxay ku tidhi innii wahabtu nafsi laka naftaydii baan ku hibeeyey faqaama tawiilan xadiiska riwaayad kale wax nabigu waa fiiriyey markuu fiiriyey buu ka soo jeestay marka nebigu yacni ma doonin culimadu waxay ka qaataan marka qofka aad rabta inaad guursato qofka dumarka guursata inaad fiirin kadhid waxaaba ka mid ahay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa gabar guursanaya rabe inuu guursado nabiga calayhi salaatu wasalaam buu u sheegay nebigu marka wuxuu ku yidhi undur ilayha gabadhaa soo fiiri buu yidhi fa huwa axraa an yu'dama baynakumaa saasaa ku habboon inaa hadhowdi isdaa'imtaan inaa isdaa'imtaan hadhowdi ila qof aan aragdi aad ka guursato hadhowdi waxaa laga yaabaa maaragtay inaad ku yacni isku qanci weydaan marka aragtida aad iska soo fiirisa gabadha oo gabadha aad iska fiiriso waxay sahlaysaa hadhowdi inaad isku xasishaan bay sahlaysaa mar gabadhu ninku inuu fiirin karo inkastoo madaahib alfuqahaa ay ka doodaan ninku gabadha marka maxay ka fiirinaya maadaama nebigu yidhi iska soo fiiri ninkaa ku yidhi gabadha gursanaysid oo ay yani madaahib alfuqahaa ay aada uga hadlaan shaaficiyadoo kale way naqaanaa waxay yidhahdaan yacni alwajhu walkafayn gabadha waxaa ka fiirinaysaa wejiga iyo labada gacmood baa ka fiirinaysaa qolo waxay tidhahdaa maya inta guriga ay ku joogto inay qabto inta kale baa ka fiirinaysaa oo waxaa la sheegay jaabir baan u malinay ahaa inuu gabadhu raba inuu guursado dayr ka fiirinaya iyadoo guriga shaqo shaqo ka haysa marka ida inay u bannaan tahay haddii u bannaanayn nahyi baa imaan lahaa deyrku ka fiirinaya gabadha maarata dharkii dharkii guriga lagu joogay idoo qabto xijaabkaan qabin madaahibta qodan la yahaa daahiriyada daahiriyada kuwa la yidhaahdo waxay dhahaan waxaa gabadha laga fiirinaya fii jamiici badaniha baa laga fiirinaya bay yidhahdaan fii jamiici badaniha gabadhi baa laga fiirinaya bay yidhahdaan de madhabkaasi waa madhab aad u adag weeyaan si kastaba ha noqotay gabadha aad guursanaysa inay kuu bannaan tahay inaad soo fiiriso nabiga calayhi salaatu wasalaam waa fiiriyey waa ka jeestay nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaamat way istaagtay tawiilan in badan bay istaagtay meeshu taagan tahay marka nin baa oday ahoo meesha fadhiya ka faa'idaystay jaaniska marka goortuu arkay nabiga inuusan rabin buuse alle gabadhaan meesha taaganyay ku dhaafi faqaala rajul nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula rasuulka ilaahayow sawajniiha aniga ii guuri in lam yakun laka biha xaaja dan haddaad aduu adan ka lahayn rasuulka ilaahayow dan haddaadan ka lahayn aniga ii gurub jiri yani jaaniska bu ka faa'idaystay yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sawajniiha ii guuri in lam yakun laka haddii aan adiga aan ka lahayn biha gabadha xaajatun wax dana faqaala nabiga marka ninku wuxuu ku yidhi hal cindaka ma haysaa min shayin wax un ma haysaa tusdiquhaa aad meher uga dhigto meherku wuxuu yimaadaa marka intaan la nikaxin ka hor baa la rabaa in maaragtay qofku uu magacaabo gabadha meherkeeda haddii la magacaabi waayo waynu sheegnay gabadha adhow waxa lagu xalinaya xalkeeda hal cindaka min shayin wax ma haysa agtaada wax ma yihiin tusdiquhaa aad uga dhigto sadaaqa uga dhigto meher uga dhigto faqaala wuxuu yidhi marka ninkii maa cindii ma haysto ilaa izaarii haada go-ygaasaan haysta waa nin hal go wata weeye nin halga u wata weeye oo oo gabar yani gabadhaa raba inuu guursado marka nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maa cindii ilaa izaari haada guntinga gu- yani macawiistayda marada hoos ka xidha baa waxaa la yidhaha izaar la yidhahdaa tan kor laga qaatana ridaa baa la yidhahdaa marka wuxuu yidhi ma haysto ilaa maradaas guntigaa mooyaan wax kale ma haysto marka qofku waa niyadda wey marka guursanaysa qof baa wuxuu ku leeyahay dadda war maxaa u guursan weyda maxaan haynaa waxba ma hayna waxaa laga yaabaa inuu biilkiisa helo haddaad kala guursan wuxuu ku leeyahay maxaan guursanaa waxba ma hayne tabcaan baanu nahay ninkaana macawiis keliya wataa soo maartaan hal macawiis buu wataa ilahay baa arsaaqadda qaba laakiin waa inay niyad kaa taag marka guursanaysan reerkaaga inaad u dhaqanaysan nebiguna xadiis buu ku leeyahay ninkii ilaahay dartii u guursaday inuu isaga ilaasho xumaanta u guursada oo ay dhab ka tahay ilahay baaba kaalmeeya ilaahay subxaana wa tacaala baa kaalmeeya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري إزارك مع ويستادا إن أعطيتها هداد سيسو جلست قرية فرسانيسا هدا يدا سيسو أو مهر أسيسو ميل ما بآدي سيدو قرية جوغيسا صوتو قاون تابير ولا إزار لك وحمرنا ما هيزدد إيه فلتمس شيئا وحصور رادي بيو وبحي نكي قبل أسو إنت وتاغنت ماشي تاغنت نكنا وابحي دور كيسو قال وحو سوق قادنا يا مركا bal inuu gabadhaa wuxuu sii raadiyo qaala markaasuu yidhi tu soo laabta wuxuu yidhi maa ajidu maa ajid waxba ma helin buu yidhi qaala nebi marka wuxuu yidhi iltamis war wax soo raadi walow khaataman min xadiidin faraanti bir allah ka dhigay wax soo raadi oo gabadha siiso waxba ma helin ma shaqaynaysaa iltamis war doono soo raadi walow khaataman min xadiidin faraanti biran allah ka dhigee wax soo raadi فالتمس wuu raadshay marka xadiidka iyo m- iyo iyo iyo nuxaastu way kala duwan yihiin marka faraanti bira xadiis baana soo arooray wuxuu leeyahay nebiga calayh salaatu wasalaam baa nin wuxuu ku arkay faraanti isagoo bira wata fidada waa ragga waa waa gashaa oo loo ogolyahay laakiin mid bir ah buu watay ninku marka nebiga calayh salaatu wasalaam ninkii wuxuu ku yidhi maa li araa calayka xiliyatu ahli naari war maxaa u sidataa buu yidhi waxyaalaha ahli naarka isku qurxiyaan ahli naarka bir baa loo gelinaya birti maxaa u sidataa buu yidhi soo maartay marka birta in faraanti laga dhigto saasuu nabiga calayhi salaatu wasalam ninkaa yidhi dharkii yani waxyaalihii isku qu- loo gelinayay ahli naarka weeyaan iltami soo raadi walow khaataman min xadiidin faltamasa wuu raadiyey falam yajid shay-an waxba ma soo helin ninkaas inta uu soconayo soo maaragtay guurka marka wuxuu ka yahay dhabka ah uu raadinayo waxba ma soo helin faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi hal macaka shayun min alqur'aani hal macaka macaaga ma yahay shayun waxuu min alqur'aani qur'aan ah wax qur'aan ma taqaanaa oo gabadha aad barto sadaaq u noqda qaala nacam buu yidhi haa waan aqaanaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam marka wuxuu yidhi zawajtukahaa waa kuugu guuriyey bimaa macaka min alqur'aani qur-aanka aad taqaano baan kuugu guuriyey inaad gabadhi barto marka quraan yani qur'aan aad gabadha baraysid waa meher looga dhigay marka meherku lacag keliya maaha xoolo muuqda keliya maaha wax kastoo gabadha anfacaya in meher laga dhigo meherka in la yarayaa fiican haddii qofku awoodo intii aad qoorta gashan lahayd intaa qoorta gashan lahayd yani wax aadan awoodin hadda ka hor been ma aqaanaan waan ka sheekaynay macnaha gabar aan nikaaxaynay ee, baa waxay tiri boqol kun oo doolar gabar carmala bay ahayd boqol kun oo doolar bay tiri marka meherkaan weydiinay marka odaa adeerkeedu la fadhiya waxaan ku yidhi war gabadha ku noqo een, lacagtaas ma badan tahay oo ha ka dhinto wuu wacay waxay tiri wareedhe toban baan toban kun baan ka dhibaaya bay tiri wadaadka awgiis baan uga dhibaayaa bay tiri Ee, wadaadka hagu nikaaxo haddii kale sheekh kale ha raasanaya oo ninkii baan waxaan ku wareeray gabadha sagaashan kun adu marhala ka tahay ruuxa ka bax biiniyo shidaalkii baa qaaliyoobay wax walba waa qaaliyoobay faraha uga qaad biinay meherka gabadha waa raalli baan ka ahay sidii baan ku nikaxnay sagaashan kun oo doolar ha waa lagu meheriyey ninkii baa yidhi waa awoodaa saddex bilood ka bacdan gabadha arkay ninkii kala tageen waan weydiiyey waxaan ku wareeray sagaashan kun ma heshay waxay tiri maya waxaan uga dan lahaa yani gabadhaasoo carmala baa lagu guuriyey sagaashan kun ninkina ima sin marka qoorta inaad gashato ya lama sin lama sin qoorta inaad gashato waxaad awood u lahayn deen bay ku tahay hadda hadda qof deen bay ku tahay deen bay ku tahay isaga mar walba mar walba se deen bay ku tahay ya ma hadduu dhawahaya anaa siin hadduu dhawaa siinayna waa waa uu aqbalo maarata wuxuu aqbala lama lama joojin karo عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته وحا أتي من النبي عليه الصلاة والسلام امرأة هويني فقالت وحي ترى إني أنه وهبت ل- نفسي نفتي وحن أهبي لك أدقى فقامت وإستاكت طويلا وحبضا بإستاكتنا وحدير بتاكتنا ماشي فقال الرجل نبا وحي يا رسول الله رسولك إلهي سوجنيها أنك إيقوري إن لم يكن لك هدي أدي أدي كو أهين بها يد حاجة وحدنا دان هذا كلا هين أنك إيقوري فقال مركا نبي وحي هل عندك ما أكتاد ما يهي ما هيسا من شيء وحما هيسا تصدقها الصداق ورث صداق سيسه فقال وحي ما عندي ما هيستبو يري أكتاد ما أهانين إلا إزاري قنت جاي موياني هذا إيه كان أهم عوستا ما كيان هيستا حولبا فقال النبي وحي- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحي يري إزارك مرض هذا أما قنت جاي إن أعطيتها هداد سيسه شلست قرقا فريسان يستايو ولا إزار لك وحب hoos kuntiina ma helaysid ee faltamis waxaa soo raadisaa shay-an wax soo raadi qaala marka wuxuu yidhi maa ajid ma aanan helin qaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iltamis raadi walow khaataman yacni faraantiiba ha ahaada min xadiidin xadiid laga sameeyey faltamasa wuu raadiyey falam yajid shay-an waxma soo helin faqaala rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hal macaka shay-un macaaga ma yahay wax un oo min alqur'aani qur'aan ah qaala nacam buu yidhi haa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري زوجتكها وحان كو غورنيا بما معك من القرآن وحي ما أردتي معك أهو من القرآن أه ما كان نبي عليه الصلاة والسلام إسلام تن ولي إسقى ولي وها النبي عليه الصلاة والسلام آه، ولي كستنا وحو النبي نكاحي كما ضب هل كره ما كان نبي ساس نكاحي كبداس إسقى ولي وها نكاح سنة نكاحي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام برأى وحو أركي عبد الرحمن بن عوف صحابي عبد الرحمن بن عوف هابو أركي وعليه دشي سوح أها ردع زعفران ردع يعني وأثر راد زعفران راد كيس باكو الله جركك الله زعفرانك sideedaba haweenku nabiga xadiis wuxuu ku leeyahay haweenka waxyaalahay isku udgiyaan waa wixii midabkiisu muuqdo udugiisuna uu qarsoon yahay ragguna waxyaalahay isku yacni waxyaalaha isku carfiyaan baan ka wadaa waa wixii midabkiisu muuqdo oo midab leh udugiisuna qarsoon yahan oo cid walba usoo uraynin dumarka waxay isku qurxiya yacni isku bufiyaan ama isku cadrayaan ragga waxyaalaha isku cadrayaana waxa weeye waxaan raad lahayn muuqda laakiin udug leh marka nabiga calayh isalaatu wasalaam waxyaalaha sacfaraanka iyo lasmari dumarka lagu ogaa wuxuu arkay cabdiraxmaan ibnu cawf oo jirkiisa waxaa marsan sacfaraan sacfaraankuna wuxuu ahaa waxyaalaha dumarku ismariyaan oo isku qurxiyaan oo yacni een, isku car- carfiyaan bay ahayd marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ku arkay sacfaraan dusha kaga yaalla ereyga radc waa yacni calaamad ama raad weeyaan sacfaraan ku reebay oo jirka saarnaa فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بقى عبد الرحمن وحو كيري مهيم مهيم يعني اسم فعل أمر بالي هذا أخبرني أكلوي وري ورن أبو غفكي رويان أما حالكاك محوية فقال مركاس وحو يري مركو كو أرك نبيكو يعني سعفران كو حكوي وريدي حالكاك محوية بل يورن محاد عي فقال يا رسول الله رسولك إلهي تزوجت وحن قرصدي امرأة هويني haweeney baan soo guursaday buyi waan raggii ka yimi weye muhaajiriinta weye magaalada madiina yimi weeyaanu tasawajtu imra'atan haweeney baan guursaday faqaala nebigu marka wuxuu yidhi maa astaqtaha meher maxaa u siisa oo sadaaqa uga dhigtay meher uga dhigtay qaala wuxuu yidhi wasna nu- wasna nawaatin min dahabin nawaat waxaa la yidhahdaa lafta timirta laf timireed yacni miisaankeed oo dahabaan siiyey marka wuxuu ahaa miisaan macruufo la yaqaan shan dirham meelahaas buu ahaa marka gabadha waxaan u siiyey meher waxaan u siiyey laftimireed miisaankeed oo dahabaan siiyey qaala nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi fabaaraka allaahu laka ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu barakeeyo awlim waxaad weliimaysaa walow awlim wax weliimay oo xoolo qal walow bishaah neef aryan laha ka dhige marka xadiiskani yacni wuxuu tilmaamaya qofku ee, dahabka ama lacagta in lagu bixin karo meherka gabadha lagu siin karo hadduu doono haba yaraade in meher looga dhigi karo innaga hadda dumarka dahabka qabsada kiilaba u yarba malanaya sad dahab oo kale wey sad dahaba de kiilaba kama yara nus kiila meelahaas oo malanaya marka inaad ku bixin kartid waxaa kaloo laga qaatay een, يعني قفك مركو دوا سو غورسو دعي بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم خير والنبي عليه الصلاه والسلام صار رتي نبي ودعي دعي وحي فبارك الله لك بي waxa kala sunnaan neef in la gowraco neef in la gowraco yani xool in la qalo neef haba u yaraadee riba u yar marka sida xadiiska muuqata awlim waliimayo walima same walow bishaatin neef ari allah ka dhiga marka hadduu ninku soo guursado yacni gabarh soo guursado inuu xoolo qalo neef ariyanaba u yar inkastay ku xidhantay qofka awooddiisa oo yacni gabadha qaraabadeedii iyo isaga qaraabadiisii iyo saaxibadiisiyo ay cunaan saasaa marka ku fiican tahay weliba waxaa la yidhahdaa walimadu waxay timaadaa marka jamaacu dhaco ka bacdi marka jamaacu dhaco ka bacdi la isu tago meherkuna waxaa moodaa inuu ka horreeyo magacaabistiisa iyo inay ka horreeyaan eh, guurka say kusoo marray xadiiska hore nikaaxa yacni marka sacfaraanku haweentaas uu guursaday baa is marmarisay marka tii buu ka soo raac ka soo qaatay oo yacni jirkiisa masanaa saasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ku arkay عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وحو أركي عبد الرحمن بن عوف وعليه دوشيس وحا أها ردع الزعفران زعفران رات كسبا دوشيس كؤولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحيري مهيم وربل إيورن محي يا رنكاني فقال مركز وحي يا رسول الله رسولك إلهيو تزوجت امرأة هوري من قرسدي فقال نبي عليه الصلاة والسلام وحيري ما أصدقتها صدق maxaa uga dhigtay meher maxaa uga dhigtay qaala wuxuu yidhi wasna nawaatin min dahabin wasna nawaatin ee, laftimireed miisaankeedu min dahabin dahab ah qaala nebiga marka wuxuu yidhi fabaaraka allaahu laka ilaah ku barakeey awlim weliimo welimo samey wax gowrac walow bishaah neef ari aan allaha ka dhige hadda waxa malay arigii digaag baa bedelayba digaag allaha ka dhige kitaabu طalaaq waxaynu ka soo baxnay marka kitaabu nikaax markaynu hadda kitaabu nikax bayn ka soo baxnay markaynu soo bilaabaynay kitaabkan waxaanu ka hadalnay culummadu waxay ka hadlaan siday u kala hormarayaan kitaabka yani cutubyadiisa cutubka u horeeya kitaabu salaah iyo wixii la xiriiray ka dhigaan waxay yidhahdeen qofku inuu barto ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo cibaadada inuu barto oo aakhiradiisa bar soo barto salaaddii baan ka soo hadalnay soolkii baan ka soo hadalnay xajkii baan ka soo hadalnay marka waa fiqulcibaadaat baa la yidhahdaa qofka cibaadaduu baranaya waxaa ku soo xiga buyuucii markuu qofku barto aakhiradiisa iyo ilaahay suu uma taqaanaa een ula ula dhaqmaayo alla subxaanahu wa tacaala iyo cibaadadii buu wuxuu baranaya dadka si ula dhaqmaayo wuxuu gadanayo wuxuu iibsanayo ganacsigiisa baa qofka la baraya markuu intaa barto oo calooshiisii u buuxsanto bay yidhahdaan buu qofku wuxuu ka fekeraa nikaax iyo guuriya ka fekeraa marka kitaabu nikaax bay ku xijiyaan marka si qofku u barto axkaamtii nikaax iyo wixii la midka baranaya qofku hadhowna waxay ku xijinayaan kitaabu jinaayaat wax la yidhahdaho magaha oo kale iyo garta oo kale iyo qofkii qof dila qofkii qof dhaabaca qofka gacanka jabiyey maxaa qofkaa laga rabaa marka caloosha buuxsantoo la rigooba waxaasu yimaadaan oo qof qof wax gaarsiiya oo wax loo kala simaa marka xikmadaha noocaas oo kale ah baa ka dambeeya een, kutubta qaabka culummadu ay isugu xijiyeen cutubyada maaragtay isay isugu xijiyeen hadda nikax baan soo baranay طalaaq kitaabu طalaaq furiinka buu intana ka bilaabaya عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أو عنهما عبد الله بن عمر أنه طلق وحفري امرأته هوينتي سيبو فري وهي حائض يضو حيض قبته يعني طلاق ما كان لقاها الله واحد جاء طلاق سني أه يا طلاق بدعي يا باجره من علماء كلا صاريا طلاق سني أه يا طلاق بدعي أه وهدي قفك الطلاق قبل حلي قاس فره سيد السنة ذاهد بوفري هدو حلي قاس فرنا سيد البدعة هيد بوفري بحديث كان تلامي إن شاء الله تعالى عبد الله بن عمر أنه طلق وحو فري امرأته وينتي سوي حائض يدو حيض قبط فري وحيض كل حجده فذكر ذلك أرن كاسبو والله وحو أشيغي عمر cumar baa wuxuu u sheegay lirasuuli illaahi sal allahu alayhi wasalam waa cabdullahi bn cumar aabis weye cumar ibn khadaab baa nebiga calayhi salaatu wasalaam u sheego wuxuu ku yidhi wiilkayga cabdullaahi ahaa gabadhiyo xaydkii qabta ayuu furay fatagayada minhu nebigu waa ka carooday arrinkaas ninkaas waa ka carooday fatagayada minhu waa ka carooday rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabadha xaydka markay qabto marka lama furi karo xayd hadda gabadha markaad furaysid laba min ogaato weeye kow amay xayd qabtaa hadday xayd qabta ma furaysid labo amay intay xayd ka qubaystay aad u jamaacday u galmootay markaas ma furaysid waxaad sugaysaa maxay xaydka dambaad sugaysaa marka gabadh aad ku aad ku furtay xayd iyadoo qabta dalaaq bidciya baa la yidhahdaa sidoo kale yacni intay ka qubaysatay xaydkiibaa u galmootay bishaa ma furaysid ma furi kartid waa inaad sugtaa inta xayd kale imaanayo oo ka qubaysanayso marka nabiga calayh salaatu wasalaam waa ka carooda uma qaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi uma qaala nabigu wuxuu yidhi liyuraajichaa ha ceshado cabdillahi bn cumar gabadhi ha ceshado ha ceshada maxaa laga fahmayaa dalaaq inuu dhacaayo gabadh xayd qabta baa furtay waxaanu dalaaqaasoo dalaaq bidciya weeye lama ogola laakiin waa furtay dalaaqi ma dhacaya dalaqadda ma dhacaysaa waa dhacaysaa sida loo badan yahay a'immatu arbaca he maya xadiiskay fiirinayna nabigu wuxuu yidhi liyuraajichaa ha ceshado rajci goorma yimaadaan raja rajactu goormaa la yidhahdaa rajactu goormaa la yidhahdaa oo marka furto soo maaha saasay culimadu leeyihin marka a'immatu arbaca abu xaniifa iyo ibn maalik yani maalik iyo shaafici kulli waxay dalaaqaas waa dhacaya marka xadiiska la fiiriyo ibn taymi raxima waa kaa ma ku dhaqmaynaa inta ay qowman ka dhaqtusayahay uma qaal nabigu wuxuu yihi liyuraajichaa cesh- ha ceshado ha ceshado maxaa laga wadaa marka ila xadiis ku dhaqmaynaaye waxaa laga wadaa ha ceshado dalqadii baa dhacday bay ku leeyihin ha soo ceshado marka gabadhii rajactu ha yidhahdo raajactu inagu rajactu banaa rajactu maaha waa raajactu weeyaan ha ceshado uma ka bacdi liyumsikhaa aw liyumsikuhaa ha haysto waa haysanaya gabadhii yani dalaaqii buu- baa dhacay intuu ku furay gabadh iyadoo u- iyadoo eh, xayd qabtuu furay wuu soo ceshanaya ma furi karo markaas wuu haysanaya xataa taطhura ilaa caydadii ka dhammaato ay ka- ay ka daahir noqonayso uma ka bacdi weli ma furaayo taxiidu xaydka kala imaanaya sugaaya fatadhura ay daahir noqonayso markaas daahirnimadaa labaad baa gabadhaas qofka ku furi karaa fain badaa lahu hadday u muuqato an yuطalliqahaa inuu furo falyuطalliqhaa ha furo markaas qabla an yamasahaa intaanu taaban hadduu taabto u galmado maxaa dhacaya ma furaayo waa inuu sugo weeye inay ca- caado hesho oo caadadii ka qubaysato innagu marka badanaaba gabadhii yani uma fiirino gabadhan isagoo xalal la seexday boosaaka leeyaha yani waa kufra leeyahay marka dalaaq bidciyaa la yidhahdaa dalqaddi waa dhacaysa laakiin bidci weeyaan waa inuu gabadha joog hay- u kaadiyo sababtoo gabadha haddaad saas samayso waxaa ku dheeraanaya ciddadii baa ku dheeraanaysa gabadha u galmootay haddaad tidhaahdo waa waa furaya ciddada ku dheeraanaysa gabdhaha saasaa ka mid a waxyaala loo diidayo marka nebigu wuxuu leeyahay fatilka taasi alciddatu ciddadii weeye kamaa amara allahu caza wajal sida alla noo amray ilahay baan amna subxana wataala saa loo fura gabdhaha yaa ayuha الnabiyu ida طalaqtum الnisaءa faطalliquuhuna liciddatihinna waaxsu lcidda saasa gabdha loo furaya marka waxaynu nidhi marka gabadhoo xayd qabta lama furi karo haddii ninku furo wuu ceshanayaa waa inay qubaysataa xataa markay qubaysato ma furaayo waa inuu sugta xaydka labaad oo soo socda xaydka markay ka qubaysato buu furaya waxaa gabadha markaa la rabaa iyadoo xayd ka qubaystaan loo galmoonin in qof gabadh saa lagu furo marka nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay markay ka qubaysata xaydka fain badaa lahu hadday u muuqato an yuطalliqahaa inuu furo falyuطalliqahaa ha furo qabla an yamasahaa intaanu taaban fatilka taasi alciddatu ciddadii weeye kama amara allahu subxaanahu wa tacala marka a'immatu arbaca wa jamhuur culamaa waxay leeyihiin dalaqaas waa dhacaya culummada yani qayb ka mid a ibnu taymiya raximah allahu tacaala iyo ibnu qayim oo ardadiisa ka mid ahba waxay yidhahdaan dalaaqaasu ma dhacaya bay yidhahdaan laakiin sida raajixa waxa weeyaan dalaaqaasu waa dhacaya xadiiskaasu na tusaayo dalaaqaas bicdigahi waa dhacaya وفي لفظ لفظ kale waxa uu leeyahay xatىa taxiida wuu sugayaa gabadhii wuu haysanayaa xatىa taxiida ilaa ay ka xaydo xaydatan xayd oo mustaqilatan madax bannaan siwaa kaasoona ahayn xaydatihaa xaydkeedii allatii xaydkaasoo طallaqahaa fiiha uu ku furay iyadoo yani xayd qabtuu furay wuu ceshanayaa xaydkaa markay ka qubaysta ma fur- ma- ma furaayo kan kale oo soo socda buu sugayaa oo imtixaan baa looga dhigaya markuu kaa soo socdo ay ka qubaysto buu gabadhi furaya wa fii lafdin lafdi kale waa kan fiiri dhegeysadana xadiiskaa fiiri faxusibat waa loo tiriyey min talaaqihaa dalqaddii uu riday marka xaydka qabtay waa loo tiriyey wa raajacahaa wuu soo ceshaday cabdullaahi cabdullaahi waa soo ceshaday kama amarahu siduu amray rasuulu llahi sal alla alayh wasalam nabiga calayh isalaatu wasalaam almuhim marka waxa weye gabadhu ee sunni yani dalaaqa sunniga waxa weye gabar yani xayd ka qubaysatee aadan u galmoon inaad furto taasu sida ta sunnigaa weeyaan tanbiicdigaana waxa weeye gabadha oo xayd qabta inaad furto ama xayd aad u galmootay kabacdi markay qubaysta kabacdi bay- baa u galmootay waa furtay kaasa waxa la yidhaha bidci baa la yidhaha dalaaqu waa dhacaya laakiin way cashinaysaa gabadhu waa sugaysaa ilaa inta xaydka dambe ay gabadhu ay maaragtay ka qubaysanayso sababta waxa la rabaa rixinkii gabadha ruuxdeedii in la firiyo may horta bidciga nacam maya bidciga iyo sunniga ha ha sax sax صح maya horta ereyga ereyga sunna iyo bidci fuqahada kutubta fiqiga bay ka tilmaamaan ma ahane wax nebigii eh, mataqaanaa uu yidhi ma aha laakiin qofka ardayga marka la baraayo Ah. hadda inagu xadiiskan qaadanayna soo ku heshiinay maani adiga xadiiskan qaadanayna waa hadda ku heshiinay maani adiga sax dalqadii waa dhacaysaa marka sax intaasu inta ka soo wadnaa qole waxaa fiiris ha ha sax sax sax afro waxaa fiirisa kan u dambaysa fiiri waa fii lafdin fiiri faxusibat waxaa loo xisaabiyey min dalaaqihaa dalaaqeedii baa loo xisaabiyey waraajacahaa wuu soo ceshada markaa dalqaddi waa dhacda markaas ya can faadumata binti qaysin ya can faadumata binti qaysin dhima leh soo ma laba soo ma harin bas marka waa daqad waa dhacday minaha ma sha allah can faadumata binti qaysin radi allahu tacaala canha ha ma saas sax wey taas sax wey sax wey عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن أبا عمرو بن حفص حديث كان يجي حديث كان وحكى الله قبل الله فروه قبل الله فروه قبل ديبا كوله مصروف يا مرشا كوله إلا قبر وحوي ولقد انتي عندي كجريسا قبر وحويان أدي متقانا هل دقلبا كفر ودقلبا كوغو هري مصروف ما كوغو ليدهي من صدح دبا ودماتي مصروف ما كوغو ليدهي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن أبا عمرو بن حفص نينكا إساقها طلقها وحفري قبضا عن فاطمة اللي هذا البتة صدح لي بوضع ماضي يعني بائن بالي هذا مبتوطنا والي هذا صدح لي الغوض وضع ماضي قبضا صوت ماضي وهو إساقه غائب غائب مقنبم وهو إساقه غائب مقن وقبضا تقدس قدام يسوسي وفي رواية وحلا دلقها وحفر ثلاثا صدح بفري صدح ذا دلاقود أو ليس رعسيه رنت ومرن كذا أدب ليريهاي وقف كده هالمري هذا صدح بقى فرن تهي ما دلقت بلقى سوق قاضية من سوى حلقة سوق قاضية صدح دلاقود بلقى سوق قاضية هذا قف كده هذا قبل دواد قفرن تهي واحد كبعد وقفرن تهي واحد كبعد وقفرن تهي وأن رجع ودحين ما دلقت بلقى سوق قاضية من صدح بلقى سوق قاضية ها sideedaba haddii marka dalqadihii ninkuu saddex isku raaciyo yidhaha saddex bay ga furan tahay saa marka hore sheegay dee waa murankeeduna waa badan yahay runtii marka laga hadlayo madaahib alfuqaha laga hadlaayo waxay ku fiican tahay yacni madaarista iyo ardaydii mataqaanaa fiqiga soo darahaysa inta badan baa fahmi karta yani xadiis baa nebigu sheegayaa shaafici waxbuu ka fahmayaa kana waxbuu ka fahmayaa hadda maalan dalqadaas ninkuu yidhaha saddex baa iga furan tahay aimada yani afarta ahi waxay isku waafaqsan yihiin hadduu ninku dhaho saddex bay ga furanta saddex israaceen waa isku waafaqsan yihiin ibnu taymiya raximah allahu tacaala iyo waxay qabaan in daqad laga soo qaadayo mid walbana daliilkiisu haystaayo ma taqaano meesha la imaanaya si kastaba ha noqotee ninkaani dallaqaha gabadhan wuxuu furay halaad saddex goor buu furay saddex buu furay dalqadood fa arsala ilayha wuxuu u soo diray marka wakiilahu nin wakiilahaa buu u soo diray wakiilkiisii bishaciirin wuxuu ula soo diray yani kiis ama yani raashinkan shaciirta loo yaqaano buu yidhi u gey ha masruufatee isagoo maqan buu furay saddexdii baa dhammaatay saddex dalqood buu ku soo furay ninbuu wuxuu yidhi raashinka ha sii cuntay inta ciddada ku jidho u gey buu yidhi fasakhidathu way xanaaqda marka way ka carootay oo yani waxay isu qabtay marka maadaama saddexdeedi dhammaatay inay marashay masruuf ninkii weli ku leedahay inay fahantaan baan rabaa gabadh saddexdii dhammaatay marashay masruuf ma kugu leedahay gabadha marka waxay qabtay inta ciddada ku jidho ilaa gabadhu cidda tirsanaysaye inay raashinkii iyo gurigii ku leedahay meesha deg lahayd fasakhidatu way xanaaqday faqaala marka ninkii wuxuu yidhi wakiilka ahaa wallaahi baan ku dhaartay maa laki calayna annaga naguma lihid min shayin shayna naguma lihid annagaa intaa sadaqa ku sinaba ninkaasi saddexdiiba kugu furay waa kaa dhammaatay saddexdii lagu furayna masruuf iyo guri lagu geeye midna ma lihid laakiin intaas kuu soo dhiibay waa soo dhaqaaqday ila meelay cuskadaan bay heli jireen saxaabaduye gabadhaani waatin haddaa soo marnay gabadhi kaleo ninku maaragtay qabay oo oo lahayd yani ninkaana dakarkiisu ma shaqaynayo inay nabiga u timi tanna nabiga u timi marka fajaءat rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam bay u timi fadakarat dalika lahu nabiga calayhi salaatu wasalaam bay arrinkuu sheegtay ninkaana isqabnay dalaaqiiba dhammaaday waxa weeyaan marka marashihii masruuf baan ka filaayey shaciirtaasi u soo dhiibay ninkii baa wuxuu yidhi waxba naguma lihid faqaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laysa laki adigu ma lihid calayhi dushiisa nafaqatun kuma lihid wa fii lafdi kale wuxuu leeyahy walaa suknaa meel kale aad meel aad degtana kuma lihid yacni cidda ku jirta gabadhii inta ciddada ku jirto dalaaqii waa dhammaadeen inta ciddada ku jirto ninkii kuma soo noqon karo inta ciddada ku jirto bay masruuf iyo guri ay degto filaysa nebigu marka wuxuu yidhi masruufna ma lihid meelaad degtana kuma lihid ama gabadha hadday rajciye tahay rajciye waxaa la yihahdaa gabadh dalqada ku furtay baa la yihahdaa dalqad baa ku furtay gabadhii rajciyaa la yihahdaa gabadhaasi masruufna oo kuu leedahay gur adegtana waa kuu leedahay gabadha uurka ku dhimata yani uurka iyo cafwan uur iyadoo leh baa furtay kaba soo qaad taasna warkeed daa waa kuu leedahay masruufkii wax walba bay kugu leedahay ama gabadha saddexdu kaa dhammaatay masruuf iyo meelay ciddo ku tirsata kuguma laha gabadha rajiciyada ahi maala nin baa hadda naagtiisi xaaskiisi dalqad buu ku furay wuu safray isagoo bil meelaha maqan buu dhintay waa dhaxlaysaa awal maxay lahayd masruufkii meesha degeysa bay lahayd hadda dhaxalkii bay soo gelaysaa sababto ciddadii bay ku jirtay isagana ciddada ku jirtay oo rajiya la yihahda rajiya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laysa laki adigu ma lihid calayhi dushiisa nafaqatun wax nafaqa ah wala walaa ma lagu jira salaad mise adan weeye adan miya walaa sukna deegaanna ma lihid buu yidhi fa amaraha nebigu wuxuu amray marka maadaamayan lahayn gabadhaani ninkii ku lahayn meelay degto iyo meelay mataqaana waxay cunto nebigu wuxuu amray an tactadda inay ku ciddo tirsato fii beyti ummi shariik gabadh layidhah ummu shariik la yidhaahdo gurigeeda aad buu yidhi ciddada ku tirso inta ciddada ku jirto halkaa joog buu ku yidhi marka ummu shariik waxay ahayd baa layidhi gabar oo yacni saxaabada dadka masaakiinta saxaabada qaybtooda saxaabada ah intay u tagaan cunto u gariso oo yacni gurigeeda ay yimaadaan oo cunto loogu kariyo oo oo cag badan bay ahayd marka nebiga marka hore intuu ku yidhi guriga umu shariik aadou ciddada ku tirso uma qaala nabiga marka wuxuu yidhi tilka gabadhaas aan kuu diray imra'atun haweenan weeye yakshaaha waxaa u taga had iyo goor asxaabii asxaabtayda ee ictadii waxaad ku cad- yacni ku tirsataa ciddada cinda ibni umi maktuum cabdullaahi ibni umi maktuum wuxuu ahaa waad garanaysaa indhool buu ahaa ninka indhoolkaa gurigiisa tagoo ciddada ku tirso ila ninkan gurigiisa qayb baa ka degaysaa xijaabka weyn iyo waa iska bixin kartaa nin dhalaawi kuma arko ama guriga umu shariik waxaa laga yaaba dad badan baa imaanayo inaan dharkaba iska bixin karinba fainahu cabdullaahi rajulun acmaa nin indhala weeye tadaciina waa dhigaysaa iyaabaki iyaaba ka buu kuu qoray laakiin maaha waa iyaabaki weeye kaafka hoos dhig tadaciina waa dhigaysaa iyaabaki dharkaaga waa isaga bixinaysaa gurigaas faidaa xalalti marka xalaal noqoto faaadiniinii isoo ogeysii nabiga calayh isalaatu wasalaam gabadhii wuxuu ku yidhi gurigaa tag inta ciddada ku jirto marka wuxuu rabaa nebigu hadhowda xataa inuu kala tiriyo qofka guursanaya marka ciddada kuu dhammaato ee, saddex bilood miyaa mise waa waa saddex saddex hayd yacni waa la kala yaqaan soo maha gabadhu hadday tahay gabdhaha haydka hela waxaa arkaysa qofku wuxuu leeyahay gabar la furay saddex bilood soo tirso khalad weeye waa la kala fiirinaya gabdhuhu midda xaydka hela miya mise ma aha hadday gabadhu xaydka hesho saddex xayd keliya weeye waxaa laga yaaba in laba bilood noqotaba u dhammaataba gabdhaha xaydka weeyaan gabadha xaydka a- aan ku dhicin ama ha weynaato ama midir ha noqotee ba- kuwaasa saddex bilood tirsada kuwaas baa saddex bilood tirsada gabdhaha xaydka ka qustay oon xaydku helaynin baa saddex bilood tirsada ama haddii gabadhu gabdhaha xaydka hela tahay labaatan jir soddon jir tahay oo la furo waa saddex xayd keliya weeyaan marka nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi gurigaas tag cabdullahi bin umi maktuum nin indhala weeye agtiisa maaragtay joog faidaa xalaltii markaad xalaal noqoto oo ciddadii kaa dhammaato faaadanini isoo ogeysii faaadininii isoo ogeysii oo isoo sheeg micnaha qaalat marka waxay tidhi falamaa xalaltu markii ay iga dhammaatay ciddadii aan xalaaloobay baan dakartu lahu waxaan u sheegay nabiga calayh salaatu wasalaam ba waxaan u sheegay dakartu lahu waxaan u sheegay ana mucaawiyata ibna abi sufyaan رضي الله تعالى عنه صحابي قاس أو عنهما معاوية بن أبي سفيان صحابي الأورنجري وأبي جهم وأبا جهم ينك أبا جهم الأورنجري خطباني بأي صوت دوني لبدا شكرا سدبتر لبدا نين عدد بقى دمات الله لبدا نين باقور إقربه أو شكرا سدي نبي عليه أرنتم مركز تماد قور وحل ربا هدين لقالات الشرعيه inaadan been ka sheegin nink nebiga calayhi salaatu wasalaam labadaa nin mid walba waxa uu ka ogaaba ku sheegay nin kaloo marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee, ku dhiirigeli inay guursato markay tiri mucaawiye iyo abaajahbi baa soo doonay oo yani la sheekaysta faqaala nebigu wuxuu yidhi faqaala rasuulu llahi sal alla alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi amaa abu jahmin ninka abu jahmi la yidhaahdo soo maaha falaa yadacu ma dhigo casaahu ushiisa can caatiqihi ushiisa qoorta kama qaado caatiq waxa la yidhaha meesha u dhaxaysa luqunta iyo garabka ushiisa yacni qoorta kama qaado oo waxaa laga wadaa yacni sida ay xadiis kale tilmaamayaan dad baa waxay yidhahdaan waa safar badan yaha baa laga wadaa laakiin xadiis waxay tilmaamayaan fa- farajulun daraabun linnisaa waa nin haweenka dila haweenku garaaca b- b- riwaayad kale waxay leedahay wa abu jahmi fiihi shiddatun linnisaa dumarka waa ku dardaran yahay aad buu ugu adag yahay marka nebigu wuxuu ku yidhi ama abu jahmi falaa yadacu casaahu ushiisa kama dhigo can caatiqihi qoortiisa yani waa ku dilaya weye gabdhuhu laaya ragga yani xoogaad adag weeyaan ama mucaawiya mucaawiya ninka la yidhaahdo fasacluukun fakhri weeye laa maala lahu wax maala ma haysto labadiiba nebiga calayh salaatu wasalam wuxuu ka ogaa buu sheegay kabacdi wuxuu yidhi "Inka- ankixi waxaad guursataa usaamat ibni zaydin Saxaama- saxaabigii usaamat ibni zayd ahayd ahaab bay tiri guurso buu nebigii guurso marka nin madow buu ahaayo afrikaanuhu jir madow buu ahaa marka xoogaabay xoogaabay maaragtay ay jeclaysan marka waa ka wuxuu leeyahay fakarihathu xoogaa way dhibsatay marka uma qaala nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi mar labaad ankixii usaamat ibni zaydin guurso saxaabigaas ninkaa guurso fanakaxathu way guursatay markaase waxay tihi fajacala allahu fiihi khayraa فجعل الله فيه الله وحو يلي نكيبا خيرا خير بدن بو يلي واغتبطت به وان بأبقيبا nabigu ninkuu igula taliyay waagii inaan guursado markaan guursaday marka hore waaba diidiidaye ilaahay baa khayr badan yeelay waa u bogayba marka ayad quraan waa teelahay haddaad ku nacdaan qofka yacni dumarka marka laga hadlayo haddaad wax ku nacdaan waxaa laga yaabaa ilaahay subxana wa taala inuu khayr meel kale ka siiyo waxaa laga yaabaa inaan quruxdii xaggeeda ku nacday ilahay carruurkaas ayaa laga yaabaa marka khayrka ilaah baa yaqaan meesha ku jiro haweentaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam saasuu kula deliyey maxalushaahidkuna waxa weeyaan gabadha marka ay baa'in tahay oo ciddada yani dhammaato dalaaqadeedu ay dhammaadaan oo aan la soo ceshan karin ninka furay inta ciddada ku jidho kuma laha wax masruuf ah iyo meela degta kuma laha way ka duwanta gabadhaa dalqad ku furtay ama laba ku furtayoo aa raajactu odhan kartid gabadhaasi inta ciddada ku jidho waxay kuu leedahay masruufkii iyo meeshay ciddada ku tirsanaysay weliba ninku hadduu haweentiisi furo gurigeena ka baxda maaha dalqad baa ku furtay ogantii gurigay joogaysa gurigaaga bay joogaysa haddii xataa ay dhacdo inaad habeen ku gurgurato culummada qayb baa waxay ka soo qaadaan rajactu raajact bay ka soo qaadaan inaad soo ceshto ku noqonaysid ya sababta ah sababta waxyaalaha looga dhigay in ninku maaragtay gabadha ciddada loo geliyeyba waxaa ka mid ahaa ninka in jaanis la siiyo labada qof jaanis su helaan wixii dhexdooda oo laayo khalad ahaa laga yaaba intay iska fahmaan soo ceshadaan haddii la odhan qofkii la furay maca salaama la yidhaahdo dad badan baa waxaa laga yaabaa inay maaragtay arrintaa ku dhibtoon lahaayeen baabu lciddati ciddada baab u yahay ku darana insha allahu tacaala hal xadiis ka sii qarnay malaha intan gaaran gaarsiin karna kitaabkiina boobsin harmaa insha allahu tacaala miyaa aqanka miyaa la gaaray ya maxaa ka haray shan daqiiqo toban ya عن سبيعة كان لي آخرين إن شاء الله تعالى حديث كان قدم يا إحداثه كهلا موضوع كلا ويه أو لا يرهدو إن إن قفك باص مركو سمي لقد انتو كلا إنه مارة قبل وأي سمي سمح له نجري مرك يا الصيدة الصيدة ويا مرك حديث كان لي إعداد عن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها قبل يدي أنها كانت وحي هيد تحت سعد بن خولة نك ليها سعد ابن خولة باقبي sacd ibn khawl waxaan ku soo marnay waad garanaysaan xadiiskii sacd ibn waqaas oo markii xaajat ulwadaac la tegey nabiga calayhi salaatu wasalaam intii labadana jiradeen oo sacd ibn waqaas iyo ninkan ninkii ku dhimanaya marka magaalada maka wey ninkan ninkaas baa qabay wa huwa ninkaasuna min bani caamir ibn lu'ay reerkaas buu ahaa bani caamir ibn lu'ay buu ka tirsanaa wa kaana wuxuu ahaa miman shahida badran dadkii badar xaadire buu ahaa saxaabigan isagaa qabay gabadha subayca la yidhaahdo fatuwafiya canha waa laga oofsaday fii xajat alwadaaci xajat alwadaac baa laga oofsaday waa ninkii nabiga calayhi salatu wasalam u taraxumayey micnahanka oo ku dhimanaya magaalada maka marka ninkaasaa ka geeriyooday wa hiya xaamilun iyadoo xaamil ah gabadha xaamilka ana ciddadeedu maxay tahay ciddada ya markay dhigto والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة آيات محاسب محمد رأينا مرة ولا قبلها ولا قبلها لا جيريود النبي يقول لي إلهي يقول لي سبحانه وتعالى هوينك لا جيريودي هوينك لا جيريودي oo ma taqaanaa waxay sugayaan afar bilood toban beri aayaddaas marka waxay ka hadlaysaa gabadhii aan uurka lahayn ama gabadha uurka leh وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن gabadha uurka lehi ajasheedu yani xiddadeedu waa intay ka dhigayso ilmaha wey hadduu caawa yani waan ku fura yidhaahdo oo subaxdii umusho xiddadeedu waa dhammaatay maalinta labaad nin bay guursan kartaa yani ninka dee gabadhu way umushay dhiig bay leedahay u galmoon maayo laakiin nikaxaan waa u qabanaya oo guursan kartaa xadiiskaan tilmaami doonaba marka waxaa la yidhi ninkaas fatuwufiya canha wuu ka dhintay fii xajat alwadaac baa laga oofsaday wa hiya xaamilun iyadoo uur leh falam tanshab maba nagaaninba an wadacat xamlaha inay dhigtay uurkeedii toban casho baa la yidhaahdaa shan iyo toban cashaa la yidhaahdaa labaatan cashaa baa ka soo wareegtaba markuu dhintay isla markii waa umushay marka haddii umushay marka maxay ciddadu waa dhammaatay waa wax yarba weeyaan أن وضعت حملها بعد وفاته مركو انت كبعدي بقى المهي باي دكتبا فلما تعلت markay ka kor noqoto min nifaasiha nifaaskeedii oo nifaaskii ka dhammaaday fiiri axaadiista qayb baa waxay leeyihin gabadhaani markay umushay toban beri ka bacdi bay waxay bilowda ma taqaanaa inay eh, is- eh, isdaahiriso oo isu diyaariso guur gabadhu marka ay nifaaska ay umusho inagu badanaaba gabadhii afartanka beri la sugaa afartanka beri waxaa la sugaya qofka dhiigu ka socdo weeye ama haddii dhiigu ka istaago gabadha ka istaago shan beri toban beri hadduu ka istaago maca salaama salaaddii bay bilaabaysaa qasab maa afartan beri inaad sugto gabadhu waa umushay dhiiggii nifaaskaa socda toban beri shan iyo toban casho ka bacdi baa waxaa ka istaagay dhiiggii salaaddii wax walba waa bilaabaysaa marka waxba afartan sugi mayso marka markay nifaaskii ka dhammaaday bay tajammalat isu qurxisay lilkhutaabi alkhutaab waxaa la yidhahdaa kuwa guurdoonka ah يعني ويس ديارس تجملت ويسوق الحسن للخطاب رقي قردون كابي يسوق الحسي فدخل عليها وحا أصو قلي أبو سنابل ابن بعكك نيكا اللي نادو فأصو قلي رجل نوي من بني عبد الدار ريكا كترسن وحالي مركي إساقا إسلا ربي بالي قبرنا ويلكو اللي يرانا واجري وقبرنا إسلا ربي إسلا مركا ويلكي بحقيس أويلت xanaaq yar buu marka galay wuxuu yidhi faqaala laha wuxuu ku yidhi marka gabadhii ninka odag ahi abu sanaabilka ahi maa lay araaki maxaan u arkayaa mutajammalati- mutajammalatin oo mutajammilatin cafwan inaad isqurxinaysid maxaan u arkayaa maa lay araaka maxaan u arkayaa mutajammilatin inaad tahay mid isqurxinaysa oo guur isu diyaarinaysa lacallaki waxaa laga yaabaa turajiina inaad rajaynaysa linikaaxi in lagu guursado wallaahi baan ku dhaartay maa anta adigu ma ahid binaakixin mid guursanaysa ma ahid xataa yamura calayki halka kaafka hoos dhig qayb rag inoo kordhigan yahay kutubta qaybkooda xataa yamura calayki ilaa uu dushaada soo muro arbacatu ashhurin wa cashrin ilaa afar bilood iyo toban casho ku soo marto maahane waxa ku guursanaya ma jiraan jooji bi waxa wadda bi isquxrintaa iyo maryaha kana gashanaya sidii iyo jooji bi waxa ku guursanaya ma jiraan ilaa afar bilood iyo toban casho aa soo marto يعني isagu wuxuu daliishanaya aayaddii ahayd walladii yani aayaddii ka hadlina hore aayaddan waxaan idhi waa gabadha yani galoofta aan aan uurka lahayn oo laga dhinto ba afar bilood iyo toban casho tirsanayso yani xiddaad waxay galaysaa maxay asayna waa qaadaysaa ama hadday uur leedahay an yadacna xamlahunna marka wuxuu u daliishaday aayadda hore wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartay waxa ku guursanaya ma jiraan ilaa afar bilood iyo toban casho kusoo marto markaasaa nifaas ka qubaysatay marka gabadha marka maxay samaysay qaalat subaycatu waxay tidhi subayco falamaa qaala lii daalika markuu saa igu yidhi jamactu calaya hiyaabii dusheeda dharkaygii baan ku urursaday yani waan labista weeyaan waan dhaqay waan labistay xataa amsaytu ilaan ka galabaystay faataytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam waa gabadhii saddexaad haddayna soo marta oo arrin ku timi guurka ah oo axkaam ah oo nebiga aaday see usoo hubsato soo maartay فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بان أوهمي فسألته عن ذلك أرن كان ويدي نينك يجيبا يعني يقد انتي إسلام مركب علمه بان دلي طمع عشر دور طمع عشر كبعد بوحة وي وان ظاهري نين باي أركي أنا أقول له بسنا يوحي والله بان قدرت لو قرسن مايو وحلال ماهد فسألته عن ذلك النبي أرن كبا ويدي فأفطاني النبي يقول إيه في ديوضي إيش يا جاي بأني أنيق قد حللت إن حلال نقضي حين وضعت مركان دقي حملي أوركي مركان دقي نينك دعاء ودنتو سلانتس أور لي بر أمشو بر وحوي قبل حلال ويان ما كان بيقول حيوا حلال ودي ما أنت علم هذا شبه حلال ودي وأمرني وحو النبي أمري بالتزويج إن قرصده إن بدا لي هذا يموغته هذا نبهضه إن بدا لي يعني هذا أبهضه يعني أما يموغته inaan guursado buu nabiga calayh salatu wasalaam ii sheegay marka gabadhii iyo ninkan ogahay waa doodeen gabadhii baa yani doodeedu adkayd adiladeeda haysatay marka qaala ibnu shihaabin waa raawi- raawiga xadiiska wey waxaa la yidhaha maxamed ibn muslim ibnu shihaab azuhriy raximah allahu tacaala baa wuxuu yidhi walaa araa ba'san anugu uma arko wax dha- dhiba uma arko an tatazawaja inay guursato gabadhu xiina wadacat marka ilmaha dhigto ilmihii baa hadda ka soo baxay caawaba inay guursato oo nikaax lagu qabto dhib uma arka buu yidhi wain kaanat fii damiha dhiiggeeda baa lahaatee hayra laakiin annahu laa ya- laa yaqrabuha u dhowaan maayo sawjuhaa ninkaa dambe uu guursanayaa xataa tadhura ilaa ay mataqaanaa daahir ka noqoto oo nifaas ka dhammaado nifaaskiiyo xaydku markay ka dhammaadaan baa mataqaanaa ee qofku jamaca u dhimaanaya marka u galmoon maaya buu yidhi dee ee, xaydkana waa taqaan ilahi subxana taala wuxuu leeyahay ee, walaa taqrabuuhunna xataa yatahurna faidaa tadaharna faatuhunna min xayثu amarakum ullah soo mahayn marka wuxuu leeyahay hadday gabadhu maanta dhasho dhib uma arko caawa inuu nin kala guursado nikaaxo nikaax yani laakiin u galmoon maayo dee gabadhii dhiig bay leedahay wuxuu caddaynayaa gabadha uurka leh oo laga dhin gabadha uurka leh oo la furay ee, ama laga dhintay ciddadeeda waxa weeyaan markay dhigto alixdaad ba inta ka bilaabanaya yani baas bahalka la yihahdo maxaa la dhahaa ee, ti hadda sheegaysa muxuu aha gabadhu dharkeed marka laga dhinto asayda asayda mana xadiiska soo socda ee kan ku xiga wuxuu ka hadli doonaa asayda marka habeen dambe insha allahu tacaala eh, akhrin doona wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam sakum allah khayr